maamulka gobolka Boqol oo uu hogaaminayo kusimaha gudoomiyaha gobolka Boqol ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda mudane aadan cabdi abaari ayaa maanta si rasmi ah u daafuray ceelbiyood casri ah oo laga hirgeliyey magaalada xudur xarunta gobolka Boqol munaasabadda furitaanka ceelbiyoodkan waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe maamulka degmada xudur saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka odayaal dhaqameed iyo bulshada deegaanka kusimaha gudoomiyaha gobolka boqol mudane aadan cabdi abaarey ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan
una caafimaad qabna aniskoyni alxamdulilah waa intu ku salaamay dhammaan maamulka gobolka degmada odayaasha saraakiisha militari iyo booliska dadkaa ku qaybgalayaasha dhammaantii ontaa ku qaybgalay yoway ka salaamay salaatu muslimka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib wageedka farhadnin ah aniguna eelkii haku koor gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sagaalan maxamed nuur sagaalan madoobe dhagaha dhaki iyo wasiiradiis haku korantiki dhagaha dhakan dhageekwaybaa roogne harag jarki madilka guulaysidii eelkii dhaqodi geek geeka harag jarohayna alxamdulilah wayba ogdiinaa deegaamadan aniga diyaranku jarkii yaa ogdiin runtii waybaa nigataa farxadiin ani biyilu ku hela xudur degmada xudur eelan omaanaa biyoji eedan tayleyin eedan badinyaa laku heli alxamdulilah iyadaa ilaahay kamaasan arrintiye maanka maan naqaane lanka qalabkaas iyoonanto riid iyo onanto walaasaska dubaridi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya nambar kow ku eyi yaa iyadan kamaasan waanan kamaan naqaana runtii wayba jirte wayba gudoomiyaha madiis eelkan dhigaadhikaay badlashay wayba haytay isu ka hadalay ani eelka maanaa biyoji firii eyin hoola masaajide meelaha oo dhan oo maanaa bulshada ka dhaqmaasa ani le maanaa firii ee lakasii yaa badlashiisa haytay arrintii haytayala suubiya insha allaahu gudoomiya wayba lanaa ilaahay ku abaalsii insha allaahu jarwiyo kodaraase magaaladii ta xudur oo biilaanhayd iyo biinshaantii iyo riiginshaantii arrintaas iyada kan kamaansante waana kay kamaan naqaana odayaalkii shaabka dhammaanto kiimaan naqoayan dambe biyoon wala ku deereen iyada iyadan kamaansante insha allaahu harageena jarni insha allahu marka haddi ka bacde walay daacatiraya walay qaabkase kolley dadka farsamada roogiya maanaya suubii doona iyadaa nag maasantiin dadkaa u qiibgalay nan kamaan naqaana dadka abaabuliya nag maa naqaana dhammaantii maasantiin ceelbiyoodkan laga hirgeliyey magaalada xudur xarunta gobolka boqool ayaa wax badan ka tari doona biila-aanta ka jirta magaalada